waa warkii idaacadda star f m
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada suuqa ganacsiga ee magaalada wajeer oo cabasho muujinaya kenya oo maanta keliya laga diiwaangeliya saddex kun toddoba boqol afartan iyo lix kiis oo covid nneteen ah guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka jubbaland oo ka hadlay qabashada doorashada baarlamaanka federaalka soomaaliya caalamkana dowladda ingiriiska oo shaacisay in wakhti xaadirka aan la soo rogi doonin xayiraado ka dhan xakamaynta covid nneteen intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeennimo khamiisa jimco wanaagsan ay soo gelayso taarikhda ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labaiyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran
iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi codka taajirka
ganacsatada suuqa ganacsiga ee magaalada wajeer ayaa cabasho ka muujiyey in aan ballantooda loo qaaday aanan la oofin taasoo ahayda ilaa anshaha suuqaasi gacantooda la soo gelin doono waryahana cabdiraxmaan mucaawiye ayaa qodobkani wajeera nooga soo diray ganacsatada suuqa weyn ee suuq mujinga ayaa waxa ay sheegeen in ballan ay horey ugu qaadeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wajeer aysan ilaa iyo hadda aan la oofinin ballanta ay sheegeen in mas-uuliyiinta ay u qaadeen ayaa waxay ahayd in lahaanshaha suuqa ganacsiga ee suuqmujinga ay gacantooda lasoo gelin doono sidoo kalena waraaqda subarloogada amaba taitoliidka lasoo siin doono balse ee shantii sano sidan ku dhammaatay waxa ayna dhaliileen qaar ka mid ah madaxdii ballanta u qaaday iyagoona sheegay in xitaa qaarkoodu aysan dib ugu soo laaban
suuqan muddo badana maaragtay isoo jijiiday ninbaa dad baa sheegteen suuq maaragtay anaka askale waraaqay la imaadeen wixii marka bacdi waa la fariistay nairobi baa la fariistay minit ayaa la kala qortay marka dhowr maaragtay madaxna way soo martay cabaaskaakiyaa soo maray oo maaragtay ka ahaa m b wejiya east marka labaad haddana waxaa soo noqday rashiid qaasim amiin oo haddana maaragtay xildhibaanka isla hadda jooga isagana maaragtay kolley aniga ballamo fara badan way qaadeen inay maaragtay suuqan inay ka dhisaan dabaq oo korna maaragtay xafiisyo laga dhisa hoosna suuq ahaan laga dhisay maaragtay sidii suuqyadii nairobi camal mool in laga dhisay maaragtay nagu ballan qaadeen ilaa haddana maaragtay markii oo siyaasadda markay dhammaatay maaragtay nin walba dantiisa usa galay wax noo imaado oo hataa suuqa arrimihiisa wax naga wareystay ama haddii kale maaragtay wax meel noo soo saaray maana arkin ilaahay khayr ha siiyey maaragtay gabadha faatuma geediya dhowr jeer maaragtay aan la fadhiisanay gabadhi maaragtay waxay ballan noo qaaday ee noo caddaysay maaragtay suuqii inay title deed ay u soo qaadi doonto ayna noogu soo qaadi doonto maaragtay madaxweynaha jamhuuriyadda kenya mudane uhuru kenyatta ilaa haddana iyada maaragtay sidii noogu ballan qaaday markii ugu dambeysay war ee noogu soo celis ma lahan maarata ilaa hadda sidee maarata u fadhinaa wajia east embiga rashiid qaasin aamiin ballan buu naga qaaday suuqa jinga inuu noo dhiso ilaa haddana suuqa jinga wax noola dhisay male waqtigiina wuu dhammaaday arrintiina gebagabay taagan tahay maadaama waxaa laga raba waa waqti doorasho waqti doorashona suuqan lagama gaarin noola dhiso annaga suuqan muddo badanaan deganeen dadka u yar konton sanu degan yahay suuqan waxa waaye arab mooyaa bixiye allah u naxariistee nuur cali cabdiogle wajiha sawta embigiisaa noo hadlay allah u naxariisto suna wuu dhintay annagana weli waa suuq waan fadhina wax oo madax oo noo dhisto madax ilaa waqti badan waxaan ku soo marnay in mar walbana la dhaha suuqa waa nii dhisaynaa waa nii hagaajinaynaa suuqa saana nii yeelaynaa waxbana ay kasoo hirgelin shukuur rashiid qaasin asiga fasta ninka noo ballan qaaday oo suuqa xitaa markuu dhib badan naga soo maray ninka loo riday oo noo orduu ahaay asiga iyo muqdisho faadimo geedi dadka noo ordeynay ahayn dadka noogu ordaay ahayn dadka dhowr jeer markii nalagu dhibay naga dhibay ahaayeen dhanka kale waxa ay baaqu soo jeediyeen madaxda oo ay ka mid yihiin xildhibaanka bariga wajeer iyo sidoo kale wakiilka dumarka ismaamulka wajeer kuwaasoo hore ugu ballanqaaday in lahaanshaha dhulkani ay dib ugu soo celin doonaan gacanta ganacsatada dhismihiisa ku hayaana
ka bilaabatay gabanaha ilaa maaragtay lixdii constituency madaxdoodii waxaan rabnaa maaragtay suuqan in loo xureeyo oo nala siiyo maaragtay eh, title deedkan loo keena suuqana loo dhiso suuq casri maaragtay noogala hagaajiyey oo hataa maaragtay suuqii la nadaamiya yaan ka codsan lahayn madaxda ballankii waxaan rabnaa oo shalay inuu naga qaaday xildhibaanka wajiha east rashiid qaasin inuu ballankii noo oofiyo oo arrinta ii dhahdo shalay ballanka naga qaaday annaga weli waa sugaynaa nin ballan qaada eed aragal dhehe ballankii inuu noo oofiyo uu soo suuqi noo dhiso taasaan rabnaa ilaa hadda warqadda dhulka wax noo keena ma jirto weli waan sugayna iyadana inay warqadda dhulka noo keento si degdeg inta doorashada la gelin oo 2022 doorasho la gelin labadaasaan ka sugaynaa midna inuu suuqa noo dhiso iyadana ay noo keento warqaddii oo dhulka aan ka qaa- haysatada dhanka kale waxa ay baaqu soo jeediyeen madaxda oo ay ka mid yihiin xildhibaanka bariga wajeer iyo sidoo kale wakiilka dumarka ismaamulka wajeer kuwaasoo hore ugu ballanqaaday in lahaanshaha dhulkani ay dib ugu soo celin doonaan gacanta ganacsatada si kastaba ha noqotee suuqa weyn ee ganacsiga magaalada wajeer loo yaqaano suuq mujinga ayaa marar badan waxaa ka dhalatay dood iyadoo lahaanshaha saxda ay suuqan ilaa iyo haddana aan la xaqiijinin cidda ay eh, gacantooda ku jirto balse ganacsatada ayaa waxa ay dowladda iyo madaxda ugu baaqeen in suuqa gacantooda lagu soo celiyo sidoo kalena waraaqaha caddaynta la siiyo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer
isla wararka wajeer waxaa dowladeegaanka wajeer laga xoojinayaa dagaalka lagula jiro gudniinka fircooniga culimmada iyo bulshada ismaamulka wajeer ayaa ku baaqaya in hal meel lagu soo wada jeesto gudniinka fircooniga kaasoo ay dumarka dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan
taada faatma ayaan aan ku magac dheerahay magacaygu saddexaadna waa faadimo maxamed daahir sheekh qaasim Een, gudmada gabdhaha gabdhaha la gudo een, dhibaatada ay leedahay dhibaatooyinka aaday u fara badan yihiin haddii la soo qaato ee xagga caafimaadka waxa waaye een, maxay aheeto gabadhii yareed oo la guday way dhiigbaxaysaa way dhiig baxaysaa midda koowaad midda labaadna waxaa waayey een maxay ahayto iskuulkii waxbarashadii bay ka haraysaa waxbarashadii bay ka haraysaa oo sababta tahay bil kasto hal usbuucay oof tahay guriga guriga kama soo bixi karto hooyadiina waxay leedahay xanuunkeediyaa qabtay caadaa looga dhiga marka een, markii haddana guursato dhibaato kale la sii kulmaysaa oo maaragta guurka khatar ku galaayo ilaa dhakhtar la geeyo gabadha lasoo jexjeexo midda kale tan waxaa marka caruurta cunuga ugu horeeya dhasho ay dhalayso een, dhibaatay la maraysaa ti ilaahay teeda wax ka maaragta ka reebay unbaa ka ka badbaadaysaa inay isku go'do maaragta ay kaadida ceshan weyso inuu ilmihii dhinto la cuburiyo iyo waxyaalo fara badan gudniinka gabdhaha la gudo ee nooca loo yaqaano fircooniga ay soomaalidu ay u taqaano u- gudniinka isaga ahi waxay runtii dhaqaatiirtu ay ku eedeeyeen inuu dhibaatooyin waaweyn uu u keeno gabdhaha markii la guursado iyo markii ay umulayaan iyo markii ee cadadu ay ku dhacdaba ama marar badanba sidaa aawadeed ayaan ka hadalnay ee, oo dhaqaatiirtu ay noo sharaxeen dhibaatada runtii gudniinka fircooniga uu leeyahay in diinta islaamku aysan raalli ka ahayn wixii dhib u keenaya qofka muslimka ah ee, ama jirkiisa ha noqoto ama caafimaadkiisa ha noqoto ama xanuun maaragtay gaar ah oo haweentu markii ay dhalayso ama markii la guursado ku yimaada arrimahaas oo dhan laakiin wakhtigan hadda la joogo maadaama ay caafimaad ahaan loo caddeeyey inuu gudniinka fircooniga dhib badan uu wato yo annaga culimmadana waxaan runtii takhaatiirta ku raacnay in gudniinkaasi gebi ahaanba la xarimo oo la joojiyo baaqo wuxuu yahay gudniinka fircooniga ah gebi ahaanba inay waalidiintu ay ka tagaan oo ay ka takhallusaan oo ay iska daayaan kaa isaga ayaa runtii baaqa aan soo jeedinaya gudniinka fircooniga horta waa inuu istaaga totali maxaa yeelay gabdhihii la guday iyo raggii guursaday dhib bay isku qabaan gabadhi markii la guursanaa maxaa yeele waa qof jirkiisa la taltalay sidii maradi markii la guursanaa oo ninka loo guurinaa dhibaato weyn ay mari naag gabadhi waa isku dhegan tahay jeexo iyo balaayo baasa imaadaysa waaba la guursaday waa dhalay haddanana dhalmada haddana waa shaqo kala gabadhi haddana maqas iyo meel kasta waa intaas labadoo bilood saddex bilood ay meel fadhido oy maaragtay ay bogsooto marka waxaa weeyaan gudniinkan dhibaatayaalku kale uskeena waxaa waa furiinka aada ugu batay furiinka aada u batay maxaa yeelay haddii oo gabadhii la guday dareenkeeda waxbaa loo dhimay waa jirka bani aadamka wax laga goyo wax ka maqan yihiin marka dareemaadkeeda hoos ay u dhacayiin dareenka hadduu hoos u dhacana ninkii siduu rabay ma helaaya meeshan waxaa ka dhalna furiin marka ani waxaan ku gubaabinaa hooyooyinka iyo gabdhaha in laga joojiyo gabdhaha gudniinkan
nuur bare cali kansaliya hore faafis maamul goboleedka gaarisa ayaa ku baaqay in wax laga qabto dadka xaluufinaya dhirta waxuuna sidoo kale ka hadlay abaartii la soo maray isagoona ugu horreyn u mahadcelinaya idaacadda star f m alxamdulilah kuantaa mahad waxaanu celinaynaa ilaahay goynaa waaxidkaa caadilka ahaa ee abaartii iyo dhibaatadii aan qabnay xoolihii la qaadaya naga soo bixiyey meel walba maanta waa barwaaqa markii laga reebo yumbus iyo faafi oo waraha aan biyo gelin laakiin meel walba waa duog maanta bashbash iyo barwaaqa ilaahay mahaddaas aanu celinaynaa waxaa kaloon mahad u celinaynaa idaacadda star f m biyadana sida marka ay dhibaatadana haysay codsigayna ay maaragta isgaarsiinta ay meel walba nooga gaarsiiyeen cododkayni ummaddana way u hogaansan tahay star f m haddaan nahay soomaalina diin aan akhrisano ilaahay aan barinana way u hogaansan tahay soomaalida aad bay arrintaa u jeceshahay marka waxaan ka guulaysano arrintaas hiise naga taageertay star f m taasna mahaddaas ayaanu celinaynaa intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo annaga waxaan nahay dad xoola dhaqato eh deegaankan aan ku nool nahay waxaa waxaa maaragtay deganaa maaragtay martigelisay afar boqol oo kun oo qaxooti ah oo soomaaliyeed marka dhirti way burburto way baabacday geedka abaqa la dhaho ayaa soo horay haddaan nahay dadka deegaanka marka meelo oo beere ah ayaan samaynoon u oodna geedihii u oodna markaas si aan ogu ogu ilaalino bal looga wareegso meesha waa beere la yidhahdo hadda marka arrinta hadda ma haysato marka waxaa waaye abaqi kii aan maaragta beeraha dhexdooda ku ilaalinayne ayaa sii baabi'i hayaa oo la burburinaya dadkaasna waa dad deegaanka marka arrintaa waxaa samaynayaan dad deegaanka ah arrintaa samaynaya waxaan marka shaqadooda haysanin ee addi la dhihi jira forest marka waxaanu sheegaynaa nema in ay meeshan hagardheere dad usoo dirto oo maaragta xabadahaas aan oodnay oo aan leen abqadooda ayaa maaragta xoolaha cuni doonaan duurkay ku xaari doonaan bal geedihii baa idiin soo noqon doona ee lasii baabi'inhayo in ay maaragta tilaabo ka qaadaan dadka deegaanka isku sheegi oo arrimaha samaynayaan rabnaa inay tilaabo ka qaadaan forest ay shaqo qabtaan bishaar waxay ku qaataan maaragta dhirta ay ku qaataan ilaaliskooda waxay ilaalinayaan ma ma jiro khaasatan deegaankan aan joogno wax shaqoy ka hayaan ma jiro waxba ma ilaalinayaan egan ha imaadaan hagardheere annagaa tusaynaa dhulka aan xirnay geele u xirnay ee hadda maaragta la baabi'inayo anigan kula hadla beer ayaan leeyahay beertayda maanta waxaan markaan tagay saaka waxaan la kulmay laba geed oo abaqa oo midkii maaragta aanan hirgelayni waa la guday waa la guray dhuxulaa laga dhigtay waana la qaatay duurka doorka yaa dhuxushi lagu duugay beerta dhexdeeda laguma duugin mid kalena dabkaas halka laga geliye waa la engejiya isagana inay dugtaan ayay rabaan marka ciidamada joogaan maaragtay deegaankan khaasatan kulan bohol five waxaan rabnaa in ay indha dheer u yeeshaan dadka deegaanka ee bohol five ku dhex dhuumanaya oo hadihi habadihii marka aan maaragtay oodnay hadda sii baabi'inayaan inay tilaabo ka qaadaan taas markaan intaa kaga baxo waxaa jirta abaar baa la soo maray waa laga baxay dowladda waxay tiri waxaa la quri maaragtay dad oo abaarta dadka ay abaarta ku dhacdeen deegaankan aan joogno sida xagardheere dadkii waa la qore la yidhahdo jiifka loo gudbiyo ilaa aminkan markii boqolkiiba shan qof tuuladan dhan ilaa igaan tirine toban qof ay usoo dhacdeen caaw dadkii kale marka ma jiifkaan gudbinin jiifka miyaan gudbinin oo meelo kale u tuura mase see wax ku dhacay iyadana waxaan rabnaa arrintaasna iyadana in ay dowladda ay xuquuqta aan leenahay ay na siiso dadka masaakiinta ee xoolaha ka dhammaadeen ee abaarta maaragtay ka soo baxay waxaa xagga dowladda ka soo baxay ee la yidhaahday maaragtay waa dadkaa lagu caawinay dowladda in la dheer ha u lahaato dadka qoran meeshuu ka qoran yahay ha ogaato dadkan qabtan wuxuu ku qabtan yaho maaragtay ay maaragtay ilaa aminkan ay waxba u helinna dowladda iyadana inay ogaato taasaan iyadana baaq ugu dirhaynaa waxaan rabaa marka intaa inaan kaga baxo meeshan laba waxaa joogaan indi iyo nin m c a waxyaala marka sidan oo kale deg deg markaan aragno waxyaalaha aan ka cabanayno sidan oo kalete ayaga ayaanu sheegi lahayn ayagaa naga afdheer ayaga yaa madaxe ayagaa war laga dhegaysani ayagii telefoonma qabanayaan telefoonka qab ha furaano cabdikariin cusmaan rati iyo xasan xalane haye telefoonna ha furaan wixii aan maaragtay tabashooyin oo deegaanka ka jiro ha gudbiyaan dowladda ayagaa wax laga dhegaysanaya
isla wararka gaarisa qaar ka mid a dadka ku nool magaalada gaaris ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay siday u arkaan go-aanka ee wasaaradda caafimaadka dalka ay soo saartay ah in qofkii aan qaadan tallaalka covid nteen uusan helayn adeegyada uga baahdo xafiisyada xukuumadda dalka
bismillaah alxamdulilah ahanaa lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah magacayga waa cabdirasaaq khaliif cabdulaahi oo ku nool magaalada gaarisa haddii aan ka hadlo aragtideeda ku aadan tallaalka dadka ay wasaaradda caafimaadka ay tiri ma helayaan adeega dowladda haddii aanay istallaalin horta aniga haddii aan iska warramo waxaan ahay dadka qaatay tallaalka johnson an johnson wax dhibna lamaana kulmin ka hor dowladda awaamirta ay hadda soo saartay aan ani iskayga u qaatay anoo caafimaadkayga iyo badqaybkayga shakhsi danaynayo laakiin haddii aan aragtideeda aan ka hadlo anigoo muwaadin oo magaalada ku nool ama nin kenyaan oo waddanka ku nool horta dadka in lagu qasbo oo lowxaleyro qooley qoorqabad biyo kuma cabtee ma wanaagsana laakiin haddana dadkeenan afrikaanka ah waxaad moodaa haddii oo dowladda ama waaxyaha caafimaadka ay soo saaraan awaamir ma qaataan inta badan marka iyadoo aan ka duulayo taas waxaa wanaagsan dadkana inaan la qasbin dadkana ayagoo caafimaadkooda danaynaya inay qaataan cirbadaha way fiican yihiinba aniga hadda shakhsiyan markii aan qaatay cirbadaasi waaba ku caafimaadayba fudeed baan dareemay qabow baa igu jiri jiray limoonida kuleelka baa igu jiri jirtay faybana waan caafimaadayba marka waxaan ku boorinayaa dadku inay qaataan haddii aad qaadan waysaanna hadda waabad arkaysaanoo dowladdii caydhaaftay geeska qaba bay hadda taagan tahay adeegii aad ku lahaydeen dowladda heli maysaan marka dadka waxaan ugu naseexaynayaa ama aan ku bogaadinayaa in caafimaadka la qaato oo cirbadda la qaato oo dantooda ku jirtaa ee ay istalaalaan dadka bismiillah asalaamu calaykum magacayga waa cabdiqani axmed ka mid ah ganacsatada magaalada gaarisa waxaan rabaa inaan ka hadlo aragtida ku aadan tallaalka koronaha oo ay dowladdu sheegtay wasaaradda caafimaadku sheegtayba haddii aan la qaadan inaan loo fulinaynin qofka tashiilaadka dowladda uu oga baahan yahay arintaas sina way ku fiican tahay sina caqabado badan ayay keeni doontaa marka aniga waxay ila tahay dadka inaan tashiilaadka laga hor istaagin hadhow waxay noqonaysaa tallaalkii inuu noqdo feelal dhaadheer oo ay dadku adkaan doonto in la kala maareeyo oo haddana meesha xanuun kale uu ka sii fido beddelkeeda waxaan codsanaynaa in la keeno barnaamij kale oo loo fulin karo oo ka fudud kan hadda ay sheegtay maxaa yeele haddii hadda arrintaa lagu soo rogo dadkan waxaa noqon doontaa helitaankiisa inuu maaragtay dadkoo dhan ay hal maalin laba maalin ama wiig gudihiisa ay soo wada doontaan
waxaa magaalada dhidhaab ee ku taallaa warshadda la furay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii taasoo lagu sameeyey barjikada la siiya qaxootiga xeriyaha dhidhaaba maxamed baaruud xuseen ayaa warbixintani ku eegaya
halkan waa xarunta lagu sameeyey birjikada dabka lagu shito ay maamusha hay-adda arar dhiyo
waqti fog baana bilownay oo waanana la bare middan dhoobada waa mid iska dhoodhoobayo dadku iska baran karo laakiin qaybtan jiwaakaadle waa qayb adag waa warshad soo saarta jikada la siiyey qaxootiga iyo deegaanka haddaba maxaa laga sameeyaa berjikada caro gaduudan oo iyadan laga keeno xagardheer saddex labada caro yaa gaari dhowo madow eh iyo gaari bar carada gaduudan waa laisku dari waa la qasi caaway bari beri salaadii waxaa lagu bilaabay meesha moolka farsamadii hadda ad arkiisa soo martay yaa laga bilaabay moolkaas rag baa joogaa way hagaajinayeen waa la dhigi caaway bari beri saddexdii dhagaxii naasaha ay ku farsanyaysaa loo samayn gabdhaha samaynayeen saddex beri afar beri kadib markay oraxda kulushahay afar beri markay joogto way qalali kilinkana la keeni waa la shidi dab baa lagu shidi qoryaa lagu shidi saddex beri bay ku jiri waa la soo saari bannaankaasa la keeni waxay imaan daraan daraankan imaada daraamka waxaa laga keenaa baatigaasa yaa laga sameeyaa baatiga waxaa lagu bixiyaa qandaraas dadweynaha keena xaruntan ayaa la furay sanadii ii waxaana ka shaqeeya rag iyo dumar ka hela bilalka qoysaskooda marka meeshan baan ka kabarweysanaa meeshan waqti badan baan g i baan kasoo bilaabna haddana aradhiyo baa kusoo wareegtay maasha allah bilkayna waan ku haasanaa farsamana waan ka baranay qaybta birta adag cabirka haddaad yara weynayso hadduu kaa yaraado qaybtaa isma keenayso marka qaybtan jooga kaalad aad bay u adag tahay dad yar baa aqaana annaga berigana la baraa jiidsatay ee dhahna bartay gaala nairobi xagga laga keenana bareen xirfaddii gaalada ayna bareen waan ku shaqaysanaa ilaahay waa mahad iskale nolol maalmeedkaanaan ku raadsan waxaan meesha ka qabtaa farsamo gacmeed oo shaqo gacmeed ahaan haynaa shaqo fiican baan meesha ka haysanaa shaqo horena waan soo marnay hay-ad horea naga guurtay hay-ad hore ilaa iyo soddon sano aan ka shaqaynaynaa naga guurtay tan oo hadda oo labaatan sano aan ka shaqaynaynana way noo joogtaa alxamdulilah ilmahaan ku korsannaa wax uu noo sii siyaadiye unbaa un baahan waxaan qabanaa bahashan baan samaynaa bahashanaan qayb aan ka samaynaa dadka nin walba qayb buu qabtaa aniga qayb kaleeto oo digsiga qaybta reebtee naasahan ka sameeyaa ibraahim iftiin waa madaxa qaybta tamarta hay-adda r r d o
maanta waxaan qaadahaynaa bahashi dabka lagu shira ama burjiko si u aqaanaan soomaalida ilaa iyo sagaal boqoloo xaba ayaan qaadahaynaa oo aan u wadnaa xarada xagardheera saaad ogtihiinbo xaro walbaba waan geynaa bahashan hadda sanadkan oo kale waxaan samaynhaynaa ilaa iyo hadda bishii lixaad ilaa iyo hadda waxaan samaynhaynaa saddex kunoo burjiko saddexdaa burjiko saddexda xara waxay leeyihiin min sagaal boqol xarada ifo saddexdaa kun saddexda xara waxay leeyihiin min sagaal boqol sagaal boqol oo ifo sagaal boqol dhagaxley sagaal boqolna xagardheer saddexda boqol ee kale soo haray ayaa deegaanka la siiyaa marka hadda tii ifo iyo tii dhagaxley waa la qaaday marka waxaa soo hartaa tii xagadheer oo hadda aan qaadi hayno maxamed baarud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
haatanna wararka la xiriira caabuqa coronavirus wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaangelisay maanta kiisas dhan saddex kun toddobaboqoafartan iyo lix kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhicaandhan kow iyo toban kun shan boqol soddon iyo toddobo lixdan bukaan ayaa ka bogsatay feyraska tan ayaana bogsashada guud ay ka dhigaysaa laba boqol afartan iyo sagaal kun lix boqol toddobiyo toban halka hal bukaan ah ayaa korona kenya ugu geeriyooday maanta dhimashada guud ayaana maraysa shan kun saddex boqol konton iyo lix dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa khamiista maanta ah sheegtay in boqol konton iyo afar kun sideed boqol seetan iyo toddoba qof laga tallaalay maanta oo keliya caabuqa covid nneteen taas way ku tilmaameen midda rikoor aada u weyn ah
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa maanta ka hadlay qabashada qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed ibraahim washington ayaa qodobkani kismaayo nooga soo diray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa maanta kulan ay ugu arisanayeen xaaladda doorashada ee golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya waxa ay ku yeesheen xaruntooda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kulanka oo ujeedkiisu ahaa sidii looga howlgeli lahaa qabashada doorashada afar iyo tobanka kursi oo ka mid ah kuraasta ay jubbaland ay ku leedahay golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya kuwaas oo saddex iyo tobankii bishan ay shaaciyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa maanta kulan muddo qaatay kadib waxa ay ku go-aamiyeen in maalmaha soo socda lagu dhaqaajiyo doorashada afar iyo tobankaasi kursi doctor siyaad maxamed mursal gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland oo marka uu kulanka soo dhammaaday warbaahinta la hadla ayaa ka warbixiyey qodobadii kulanka looga hadlay
maanta oo khamiisa saddex iyo labaatanka bisha november waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed la wadaago shirkii saaka guddiga seed ee jubbaland doorashooyinka heer federaal u qaabilsan shirkii saaka uu yeeshay qodobadii aan ka wada hadalay oo kooban haddaanan kulli sii daynayna qaabkii inta ugu muhiimsanayd inaan sheego marka koowaad waxaan maalin dhaweyto sii daynay saddex iyo tobankii bisha november waxaan sii daynay afar iyo toban kursi aan shaacidnay afar iyo tobankii kursi jadwalkooda waxaan diyaarinay inuu soo baxo xiliyadan dhow ee nagu soo aadan haddii ilaahay idmo muddo kooban oo aada u dhow gudaheed waxaa kale oo ayadana aan go-aaminay in tirada aan hadda hormarinayno oo jadwalkaa kusoo bixi doona ayaguna mid walba iyo maalinta u dhacayo iyo saacadda u dhacayo aan caddayno waxaa kale oon diyaarinay shantii oday ee ergada soo xuli lahayd iyo xilliga ayagoo aan tababarkooda aan qaban doono ee ay foomankii nagala wareegi doonaan ay dadka kusoo qori lahaayeen ayadana inaan gudbino ugu dambeyn sabtina insha allahu tacaala wixii intaa ka soo harana waxaan gudo galnay qabashada doorashadii afar iyo tobankii kursi ee aan shaacidnay saddex iyo tobankii bisha november hadba wixii soo kordho ama isbeddel eh yimaadana insha allahu bulshada halkan aan kala soo xiriiri doonaa intaasaan rabaa inaan kusoo koobo maanta weedhayda maxamed ibraahim washington warbaahinta sta magaalada kismaayo
dhanka wararka ugu waaweynaya caalamka saddex qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo d r c ee koonfurta kivo wasiirka gaadiidka ee gobolka halka sarkaal kale oo maxalli ah waxay warbaahinta u sheegay dhimashadu ay kar u dhaafaysa shan qofa diyaaradda yarare kaabka ayaa ku dhacday tuulada keisha oo qiyaasi toban iyo shan kilomitar iyo sagaal mayl u jirta xarunta dhexe gobolka shaabunda siday saraakiishu sheegeen khamiista maanta ah dowladda ingiriiska ayaa shaacisay in waqti xaadirkan aan la soo rogi doonin xayiraado lagu xakameynaya faafitaanka caabuqa covid nneteen waa inta lagu guda jiro ciidda masiixiinta ee krismaska dowladda ingiriiska ayaana ka fiirsanaysaa in xayiraado cusub ay soo rogi doonto muddooyinkan ugu soo aadan maadaama dalkaasu aada ugu faafaya faraha cusub ee omicron ee covid nneteen dhanka ciyaaraha kulanka boxing day ay liverpool la ciyaari lahayd ee kooxda leeds united ayaa la joojiyey sababo la xiriirta inuu xanuunka corona kusii faafaya kooxaha kulankan ayaa dhici lahaa axadda saddexdii barka galabnimo laakiinse waxaa haatan la joojiyey kulankaasi sababo la xiriirta inuu xanuunka corona ku faafay xidigaha leeds united warkan ayaa mid u wanaagsan liverpool marka loo eego inay kulanka leicester city sideed iyo labaatanka bishan ay taam u noqon doonaan xidiga vigil vanday fabino curtis jones iyo diego alcantara kuwaas oo laga helay xanuunka corona baajinta kulankan ayaa imaanaysa kadib markii club si weyn uga hadlay in kooxdiisa ay laba kulan ciyaartay laba maalmood gudahooda laakiinse haatan arrintaas ayaa dhici doonin kulanka xiga ee liverpool ee ciyaari doonta ayaa kulanka leicester city sideed iyo labaatanka bishan haatan lagu jiro oo ah bartamaha toddobaadka ee dambe sidoo kale waxaa la baajiyey kulankii dhexmari lahaa isbuucan ugu soo aadan wolf iyo sidoo kale kooxda watford united iyadoona kulamada kale ee la dheeli doono balse waxaa laga yaabaa in kulamo kale ay soo baxaan in la baajiyo maadaama kooxaha ee horyaalka ingiriiska uu si weyn ugu faafaya caabuqa coronaviruska